Kulankan yaa ujeedkoodu sidii Redens Haaland samayn lahaa garoonka Binondo Dogte Shongole ee magaalada Jowhara. Waliba ka qayb galaya mas'uuliyiinta ciyaaro degmada, ganacsatada, shirkado ka howlgala Jowhar iyo ururada bulshada ee magaalada Jowhara. Xubnaha bulshada kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay in la baahanyahay in Redens Haaland sameeyo garoonka Waliban iyo baaqan dirana jaaliyada ku jeeda magaalada Jowhara.
kulanka maanta la isugu yimiday waa kulan muhiime waa kulan ay soo qorsheeyeen bulshada dhallinyarada ee ku nool caasimadan hirshabeelle degmadiisa jowhar ku nool kulan ay soo qorsheeyeen oo aad u wanaagsan waaye waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybeeda kala duwan hadday yihiin ururada haweenka iyo kuwa dhallinyarada iyo odayaasha dhaqanka hadday yihiin ayagoo bulshada reerka ka koobanay ka soo qayb galeen markaan fiirino galabta fikirka ay soo jeediyeen fikir muhiimahoo aad u saliim ay soo jeediyeen soomaalida waxaa la yidhaha boqolkiiba sagaashan boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo boqolkiiba siddeetan ku dhowaad waa dhallinyara la yidhaha haddana dhallinyarka degmadan joogta meel xirfaday hadda ay ku dhaqaaqaan oo garoon caalamiyaho sida kuwa caalamka laga isticmaalo amba isteedyadana lamid ay ka isticmaalaan garoon lamida kuma haystaan meesha haddii marka bulshada ay kuleylkeeda aragto daalka uu gaaray waxaan aad u soo dhoweyhaynaa inay hadda ay isgarteen ay ogaadeen inay isku filan yihiin ayaga ay hadday isku dartaan fikir garoon la dhisan karay noo soo jeediyeen anaga odayaasha dhaqanka haddaan ahana waa la qaadanay in micnaha kulankaas ay noo soo jeediyeen fikirkii soo jeediyay inuu fikir muhiim yahan la qaadanay berkii aan wax isku tarno ee garoonkaas aan soo celinno iyo bilicda magaalada aan soo celinno haddii fikirkeeda ay keeneen waa fikir macquula waa la qaadanay magacii waa faaduun faarax jimcaale kana tirsan ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe galabta waxaan iskugu imaanay shir looga hadlaayey dhismaha garoonka gobolka shabeellaha dhexe horta fikirkaas in badan ayaan sugaynay maadaama galabta uu noqday kulankiisii koowaad horta aad ayaan usoo dhaweynaynaa ka maamo ahaan waayo annaga maamo waxaan nahay dhallinyaro guriga u joogaan gabdha ha ahaadaano wiilal ha ahaadaano aad ayuuna u anfacaa fikirka qaldan na waa ku iloobayaano haddii garoonkaas maanta dhismo fiican uu helo aad ayuu u wanaagsan yahay dhallinyaradan hadda oo dhanka daroogiska xataa isticmaalayo kale faa'iidooyin badan ay ka helayaan waayo isku xirka bulshaha bulshada ayuu ka mid yahay dhanka isboortiga annaga haween ahaanne aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waxaana rajaynaynaa kaalin mug ah inaan ka geysanno hadduu ilaah yidhaahdo aadaan ugu faraxsannahay maanta waa maalin taariikh ah degmada jowhar waxa ka dhacayo waa wax weli aanan arkin intaan noolahay sababtoo ah in bulshada rayidka roojoon isu yimaadaan ay meel fadhiistaan ay ka wada hadlaan aayahooda maanta ay ugu horayso maanta waxaan jeclaan laha taarikhda in meel lagu qoro maanta waxaa laga hadlaya habkii garoonka lagu dhisi lahay si loo dhisi lahay garoonkii waxaana ka hadlaya waxaa waaye bulshadii rayidka degmada jowhar marka maanta macnaha ma waa maalin weyn waxaan u imid anoo ku hadlayo ururka kubadda cagta hirshabelle waxaan usqayb galay inaan shirkaan qayb ka noqdo waxaana soo abaabila niman reejoora iyo gabdho walaalaheen ah marka waxaan jecelnahay in contributionka ay ka bilaabato degmada jowhar kadib aan u gudubno hay-adihii qusayse iyo wasaaraddii qusayse iyo laakiin dadka reejoor waxaa loogu baahan yahay inay marka hore ayaga gacmahooda ay istixqaaqan suubiyaan ee waxay aroori karaan ay aroorsadaan kadibna la gudbo fariisti macnaha qaybtii labaad marka maalin wiil ma dhicin taro kale mar labaad saddexaad waxaa aad aad u maadinaa guddihiisa oo qabaqaabiye shirkan oo maanta bilaa uu yahay maantana kow ma aha waxaa dhici doona shirar badan oo isku xigo waxaa la sameyn doonaa guddi waxaa la sameyn doonaa guddi maaliyeed waxaa la sameyn doonaa macnaha injineeryadii samayn lahay maanta waa bilaaw bilaawgaasna wuxuu ka tarjumaa dhismaha garoon caalami ah rogiis wato oo ku yaal degmada jowhar annaga oo ku hadla magaca urur kubad cagta aad iyo aadaan soo dhaweynaa anoo kaashanaya xiriir kubad cagta soomaaliyeed waxaan ballanqaadayna haddii garoonka la wareejiyo in roogii annaga keeni doona haduu ilaa yidhaah waa maasantahay